wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre oo ku sugan magaalada muqdisho maxamuud waxaan wax ka weydiin doonaa hanaanka ganacsiga ee hadda horumarada iyo caqabadaha haysta iyo waxyaabaha rugta ganacsigu ay ku soo kordhisay ganacsiga soomaaliya marka ugu horeysa waa ku salaamaya maxamuud kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka heerka ganacsiga hadda maxaa ku qiimeyn lahayd guud ahaan soomaaliya gaar ahaana hadda magaalada muqdisho oo aad joogto markaad fiiriso intuu gaarsiisan yahay sideese ganacsigu hadda u kala horeeya marka la fiiriyo waxyaabaha daruuriga ah sida cunadoo kale dawooyinka iyo qalabka dhismahoo kale markaa fiiriso bismillahi raxmaan raxiim falastiin iyo idaacadda v o ega waa salaama dhammaantiinba marka horeysa waxaan rabaa inaan ka faa-ideysto maadaama ay tahay maalin ciid ah oo ciidi carafa ah maanta lagu wada jiro waxaan rabaa inaan ummadda muslimiinta sooma ummadda muslimiinta ah iyo soomaali weynba inaan dhammaantoodba aan intaan halkan ka salaamo aan idhaahdo ciid wanaagsan ciid mubaarak kulaca maanta bikheer intaas kadib markaan usoo noqdo walaal su-aasha ay weydiisay oo ah isbedelka hadda say u aragtaa ah waxaan u arkaa ganacsiga hadda sidaa aragtaba waa si boomin oo kor ugu socdaa wadankan xoogaa oo aada isu hagaajiyey si badanaana badeecadu hadda isu bedbedeleysaa waana wadanka dhaqaalihiisana aada u koraa markaad fiiriso weliba waktiyadan hadda aan soo dhaafnay iyo hadda tan ufoo laba rajo fiicanan oo muuqata marka la yidhaahda haddoo kale ganacsigu wuu koraayaa maxaa lagu qiimeeyaa koritaanka ganacsiga hadda magaalada aada joogtoo kale sidee ku ogaaneysaan ganacsigu inuu koraayo ama dhaqaaluhu uu kor u socdo maxaad ku qiimeyneysaan midma kale waxyaalaha lagu qiimeyn karo waxaa kamid ah magaalada population dadkeedu waa soo badanayaan haddii dadku soo bataana waxaway isticmaalka badanaya haddii isticmaalku bataana waxaa imaanaya markaas wareega dhaqaalaha aada u ficnaanaya waxa dibadda ka imaanaya badanaya waxyaalaha la dhoofinayo laftigooda ayaga laftooda xarakaad yeelanaya dadki hami badanaa imaanaya dhismihii iyo maxaan ku rahda hadda bilmatal waxyaalaha hadda aada noogu soo badanaya oo aan isleeyahay waa dareemi kartaa ganacsiga inuu kor u socdo waxaa kamid ah qalabka dhisma oo kaleeto oo aada dareemaysa in magaaladii oo dhismaheedu si aan caadiyan oo u socdo oo weliba si oo degdega oo u korayo qalabka dhismaha sida sibidhkaoo kale alwa maxaan ku rahda alwaaxdoo kale laamiyerigo kale ternigo kale maxaan ku rahda mutuleelkaoo kale iyo alaabta oo loo isticmaalo maxaan ku rahda iyo fornajarkaoo kaleeto waxyaalo badan oo inta badan waxaa moodaa magaalada si cusub in hadda loo qalabeynayo ee si cusub ooda dhismayso marka si badanay u socotaa dhinacaas dhinaca kale waxaa dhinac socda badeecooyinka iyadana dibadaha laga keeno saasoo kaleeto briiska burka saliida iyadana saasoo kale inay soo badanaya moodaa walow hataa inta xadka ka baxeen beryahan oo dhaqaaqooda aada u liito mararka qaarna waxaa dhib u keenaa dhinaca cuntooyinka mucaawanooyinka dalka soo galaa xoogaa a dhib u keena laakiin waxaa moodaa dhinacan kale oo dhismaha magaaladaha si aan caadihan kor u socdo weli magaalada muqdisho hadda dhinaca afgooyo inay isku darsoomaynaa moodaaba oo hadda sbace dhul fiican maba jiro markaa waxa ka dambeeya dhulka oo dhan inuu wada cabiraya moodaa waana loo wada diyaar garooba in la dhiso dhinaca waqooyigo kale saasoo kale isaguna oo oo hadda u socda oo hadda dhul badana hadda diyaarin ku socda oo system real state loo diyaarinaya marka rajo badana muuqata mar haddii dalka usaa u dhismaayana waa dhaqaalihiisuna waa la kici doonaa insha allah bilah markaad fiirisoo kale hadda waxaad sheegtay in macaawiinooyinkao kale mararka kale ay saameyn ku yeeshaan cunooyinka dibadda laga keeno bal sharaxaad yar oo kooban haddaan naga siisa sidee isku saameeyaan cuntooyinka la keenayo kuwa mucaawinada ah wallaa cuntooyinkay aada isu saameeyaan horta waxaa kamid ahaa sida badan oo mucaawanooyinkan ay u badan yihiin waa saliidda iyo burka iyo briiska oo kaleeto mararka qaar markii mucaawin ahaan loo keeno oo waa waxyaalaha baahida degdega ah oo lala soo gaaro dalkay kamid yihiin waxaa dhacaysa marka markay aada usoo bataan in ganacsatada ay ka istaagto sababtoo ah khasaaray keenaysaa isma bixin karto waxaa jaban midda mucaawanada dalka imaaneysaa werjiib noqonaysa markay jabto waxaa imaaneysa qofkii dibadda ka keenayo inuu iska joojiyo then ma jirto marka cid oo kala xisaabinaysa oo fiirinaysa hadda balansiga dalka u yaala iyo wax yaala iyo dhinacaas xoogaa waa howlaha wasaaradda ganacsiga ay qabatay inta badan marka maadaama aysan jirin marka in la tirakoobayo waxa dalka u yaala iyo waxa soo socda iyo waxa ay noqon kartaa waxaa imaaneysa in kala go u yimaado mase hadda saliidda saliidahoo kale maalmo dhaweed waa kala go-een sideed iyo labaatan dollar ay gaareen standardka caadiga saliidda u badan tahayna waxaa u badnaa labaatan iyo saddex labaatan iyo afar hadda waa kusoo noqdeen kartoonkii mase labaatanka liter ahaa labaatanka liter burkoo kale wuxuu gaaray laba iyo soddon doolar qiimo aan caadi ahayn waaye waxaana yeelaya waa kala go-ay markuu kala go-o ganacsatadiina waa ka istaagtay tii mucaawanadana waxa waaye waa waa waa istaagtay markaas briskoo kale saasoo kale afartan uu gaaray meeshuu standardkiisu shan iyo labaatan uu ka yahay waxaana yeelaya xilligaas kala go- oo kaleeta oo kii kalena oo inta dadka khasaariyey oo ka istaagay kii kalena uusan imaanin marka barnaamijyadaas yaraa jira mararka qaar ay saameyn isku yeesha hadda marka laga hadlaayo kale waxyaabaha aad dibadda ka keentaan ama ganacsatadu ay dibadaha ka keento sidee loo miisaamaa oo marka la yidhaahdo waxaa haddoo kale dhismaa socda inuu qofu keeno laamiyeerigii qof alwaaxi keeno qof maaragtay sibirkii keeno qof masaamiirtii uu keenay qaab sidee ahaa loo isticmaala mise qof walba wixii ay la noqoto markaas ayuu iska keenaa rugtiinu maxay qabataa ganacsatada ganacsatada sidooda horta groupis waaye oo qofku hadda meel kuma ordaya meel keliya ku ganacsadaa waa jiraan ganacsato kamaniyo waaweyn oo dhowr nooc ka shaqeeya oo marba nooc keena laakiin haddana dadku waa ugebiyin qofaa wuxuu yahay inuu dabagalo qalabka dhismaha qalabka dhismahaasuu daba taagan yahay markasta waxuu ka taxadiraa suuqa inuu wuxuu u baahan yahay siiyo inuu marka waxaa moodaa baryahan dambe marka marka qalabka dhismuhu oo baahidiisu badatana rag badanaa gacan siiya waa laisla aadaa qof bariisku oo dabagalaa qof burow dabagalaa qofba meel saas loo daba joogaa inkastoo cunnooyinka ay isu badan yihiin inuu qofku bariis iyo bur iyo saliid isla keeno qalabka dhismuhuna saasoo kaleeto uu isla socdo mutuleelkii iyo alwaaxii iyo laamiyarigii iyo maxaanku idhahdaa saasoo kale ayadana la isla keeno marka waa iska agdhow yihiin qolo walba noocay ka shaqaysataa noocay ka shaqaysateenna iskaga warqabaan isla joogaan marka rugtiinoo kale hadeertaan xiriir muu samaysaan ganacsatada oo wixii suuqa ka maqan ama ku yar ama ku badan oo kale intaad la wadaagtaan qaab shax oo kalea u samaysaan ma dhahdaan burkaa sanadkan yara burka hebel oo keen adiga saliidii dhinac saasa ma u kala qaybsaan oo ma u maareysaan waxyaabihii dibadda ka imaanaya maya anaga rugta horta waxaan sameynaa waxaway hadda ilaa hadda rugta ganacsiga waxay kooban tahay ilaa koob iyo toban sector ay u qaybsan tahay qeyb walbana si gooniyay isugu xiran tahay masalan qeyb warshadaha beeraha maxaan kudaa kalluumaysiga ganacsiga guud import and export qoladan agensiga oo maraakiibtii u badan airlineska iyo gaadiidka oo isla socda macnaha xoolihii oo kaleeto marka qeyb walba si gooniya isugu xiran tahay qeyb walbana waxay leedahay xiriir gooniya ka dhexeeya waliba kale qeybaha hadda anaga aan xoogga aan u saarno waxaa kamid ah exportiga in wax dibadda loo dhoofiyo oo dalkeena wax soo saarkiisi aan dibadda aan aad aan xog u saarnaa masalan hadda waxaan ku guuleysanay liintoo kaleeto oo la qalajiyoo kaleeto hadda waa fiican tahay iibgeynteeda dibadda lacag fiicanana kasoo gasha dalka dakli ahaan markaa fiiriso insisintoo kale hadda waa socotaa ayadana waa la iibgeeyaa salbukadoo kaleeto waa jirtaa muuskoo kale hadda isagana ah suuq loo raadinayo xoolaha oo iyagoo qalan oo kaleeto waa jiraan oo dibadda loo iibgeeyo inkastoo xoolahayna aad mooda baryahan dambe inay xoogaa guud ahaan ay qaali aada u noqdeen xoolaha oo nool oo kaleeto muqdisho ahaan hadda aada uma badna dhoofinteeda sababto ah maxjarka hadda dhawaa la dhameeyey xiriiradiisa dibaddana waa ay socdaan oo hadda sacuudi carabiya iyo imaaraat iyo iyo maanku idhahdaa cudnaan oo kaleeto ay hadda xiriiro fiican ay ka heleen oo ogolaashana ka heleen oo hadday bilaaban doonta haddii ilaa yara laakiin meelaha xoolaha hadda aada looga dhoofiyo waa un waa gobolada waqooyi iyo maxaanku idhahdaa somaliland iyo iyo puntland oo kaleeto aada uga dhooftaa ganacsiga warshadaha oo kale wax soo saarka warshadaha ee gudaha waa sidee horta warshadaha wax soo saarkooda waxay u banaayeen dalka ayaamad wuxuu gaaray two thousand sevenkii waxau lahaa ilaa afartan iyo sideed warshadood yar yara a ku taalay waxyaalaha warshadahaas dhibka u geystay waxaa kamid ahaa ay aada uga shaqeyn waayeen waxaa kamid aha warshaduhu inta badan marka ay badeecada soo saaraan oo marketka ay geenayaan waxay isticmaalayaan shilin soomaali shilin soomaaligana inta badan ma degana hankii hadda ilaalinayana ma jiro marka waxaa dhacaysay mararka qaar in uu dollarkii updown updown uu sameeyo badeecadii marka maanta qiimii a kugeysay beri in ayada laftigeedii tii shal aad soo saarto keentay inay tii maanta ka dambeysay ay ka qaalisantaha dhici karta midda kale waxaa la ilaalinayo xuquuqdii warshadaha gudaha oo markii badeecadaas badeecada nooca masalan hadda baastaa dalkeena lagu sameeyaa oo dalkeena lagu warshadayaa isla baastidee dibadda ka imaaneysaa waxay ahayd baastida dibadda ka imaaneysaa in habkan loo suuqgeyn karo tan kale looga ilaalin karo inay jirto oo taas masalan cashuurta lagu badiyo si tan gudaha ka faa'iido badan sababtoo dadkeena shaqaale ka helaya waa wax soo saar dalkeena waa badeecad dalkeena kasoo baxda dib loogu warshadanayo qamadigiyaa dalkeena kasoo baxo burhaan laga dhigi karo haddii qamadigi dibadda ka imaanaya laga celiyo kenana wuxuu noqon lahaa korka elaa waxaa moodaa marka weli habkii dowladnimada iyo barnaamijkii boolicigii lakala ilaalin lahaa meeshaan in yar naga maqan warshadihii marka waxaa dilay bangiga inii ilaalinayana ma haynin badeecadii oo dibadda oo nooce masalan warshad weyna hadda ha ku taallaa laga yaaba inay ku taalo kale china oo kale waxay soo saaraysaa malaayiin kartoon oo turkiya ku taallaa malaayiin kartoon oo baasta ay soo saartay waa keenan dalkii toddoba doolar ay ku keenan keena dalkana waxaa laga yaaba inay sideed keer aan la geli karin tii dalka lagu sameeyey waxay u baahan tahay markaasoo kaleeto in lala ilaaliyo tan qiimaha oo taas canshuur ahaan inta saddex afar doolar lagu daro laga joojiyo si tan ay suuq u hesho
dad badan waxay sheegaan in ganacsiga iyo nabadgelyadu ay isku xiran yihiin oo ganacsiga markaa hadda adiga aad fiiriso labadii sano saddexdii sano ee lasoo dhaafay ama afartii sano ee lasoo dhaafay iyo hadda ganacsiga sida uu yahay wax isbedela ma jiraan oo udhexeeya
wax badanaa udhexeeya ganacsiga marba marka ka dambeeya waa soo badanaya waxaa arkaysaa badeecada imaan jirta badeeca katig ka badana timaada hadda hadda misla maraakiibta markaa fiiriso waxaa laga yaabaa ilaa shan lix maalmood ina maraakiibta qaarkood ay ay taagan yihiin oo ay saf ku jiraan inkastoo hadda badfurankii loo baxay laakiin haddana maraakiibta waa isku sugaysaa marsada waxayna kutusaysaa marka in badeeca badan dalka ay ku socoto
mararka qaar waxaa la yidhaahdaa ganacsatada soomaaliya dowlad la-aantii ka faa'iidaysteen waxyaabaha qaar ay keenaan tayadooda aaday u hooseysaa taasina waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad oo waktiga fog ah rugtiina ganacsigaoo kale weli ma isweydiiseen inaad samaysaan hubinta tayada waxyaabaha wadanka la keenayo kale ama ha noqoto dawooyinka ama ha noqoto cuntooyinka
ada barnaamijyadaas oo dhan hadda bilaaw inoo yihiin waan kuwada jirnaa inaan qabano laakiin hal aan rabaa inaan iyar ku laabto waxaa la yidhaahdaa inta badan ganacsatadu dowladnimadana ma rabaan wax alaabteedii hoosisana waa ay keenaan waa in aniga waxaan lehay taas boqolkiiba sideetan boqolkiiba boqol ay been tahay reason ganacsatadu ma degana meeshaan keliya maahan dalka banaanadiisana waa laga wada shaqaystaa kenya laga shaqaystaa dubayaa laga shaqaystaa africa aada loogu dhex jiraa waa aragta koonfur africa ganacsiya degan tahay south sudan ay degan tahay jabuuti ay degan tahay meel walba ay ganacsiyan soomaaliya degan yihiin meesha ugu profit yar ee wax laga soo saaro markaa fiiriso waa muqdisho ama soomaaliya gudaheeda waa ka yartahay profitkeeda markaa u fiiriso profitka hadda kenya ganacsatada ay ka hesho kan soomaaliya laga helaa ka yar ayagoo saas ogaya haddana ka shaqeeyaan kenya marka qofku haddii oo uusan rabin maxaan ku rahdaa dowladnimo waxa ay dadkaasi dhaqaalaha fiican u heleen ama marjinkooda oo aada ugu sarreeya waxaa ugu an waa dowladnimada iyo nidaamka iyo waxa ka jira meeshaas annagana waa u baahan nahay intaasoo kale inaan helno waan isleeyahay inta hadda la sameeyo marka aan helno nidaam iyo ganacsada idaa ugu baahi badan hadday nabadgelyo noqoto iyo hadday noqoto maxaan ku rahdaa in horumarba iyadaa dowladda ugu baahi badan marka kelmadaasi aada inta badan waxaan uga jirna midda qualityga qualityga anaga badeecadaha lagama sameeyo wadamo liita lagama keeno misla hadda meesha u weyn oo wax laga soo raro waxay u badan tahay markii far east badeecadaha laga keeno ama yurub laga keeno meesha ay isugu soo ururta waa imaaraadka waay dubay dubayna wadan weyn oo aada u horumarin waayo macquul ma ahin marka badeeco marka lasoo raraayana certificate of original lagu soo raraa iyada laftigeeda iyagoo marka liidatana lagama soo raro wadamada qaarkoodna ma ogolaan karaan waxyaalaha inta badan dhibka u keena ama damageka badeecadan u keena waa waxaan isleeyahay waa maraakiibta inta badan aan anagu isticmaalno oo maraakiib aada duug u ah ama liita ee mararka qaar damage u geysan kara badeecadda inta aan u badannahay anaga wax dhibaatooyinkan soo gaarsiiya laakiin badeecadaha marka la keenayo o dhan waxay u badan yihiin badeecaddu wadamo wadamo caalamiya laga soo raraa si standardn ku timaadaa macquulna ma ahin waxaa isleeyahay waxaa dhib keeni karaa maraakiibta la isticmaalayo haddii hadda habkii kumeel gaarka aan ka baxnay oo aan u baxnay dowlad oo oo lugaheeda ku istaagtana waxaan rajeynaya in caalamkan aan u furano maraakiibtii internationalka waaweynaa caalamkan aan heli doono markaad fiiriso hadda burcadbadeeda ka jirta soomaaliya maraakiibta dhibaataa laftirkooda ka haysata sidee burcadbadeeda u saameysa ganacsiga soomaaliya wallahi burcadbadeedas waxaa mooda anaga mararka qaar waa iska dhibkeeda waa iska jira laakiin anaga inta badan ganacsigeena imaanaya locally soomaaliya waxaa moodaa waxay dhib uga keentaa maraakiibta casriga ah ama maraakiibta dambe markaad damacda inaad soo rarato aada u adag tahay inay kaa yeelaan inay jidkeena ay soo maraan inta nagu soo qaadaan waa reasonka keenaya marka in la isticmaalo maraakiib oo aada u da-weyn oo aan kala jeclayn mararka qaar laakiin aniga ilahi waa nagu dhibtira inta badan ma ku badna waxaa hadda dhibka ku dhacaan warcabeeda ay la kulmaan ganacsiga soomaaliya intaan arkaya hadda tobanka sano ugu dambeeyey ilaa afar shan ilaa afar markab iyo laba dowlad camala mar u gacan gashay waana ka dhib yaryihin mararka qaar marka lagala hadlo waxyaalaha si deynteeda hadda markaa fiiriso golihiinan ama rugtiinan ganacsiga tan iyo markii la aasaasay maxaa howlo ah ama horumaro ah oo aad isleedihiin ganacsiga soomaalida waa kusoo biiriseen
waxyaalaha faa-iidada aan isleenahay rug ganacsiga ilaa hadda markii la asaasay oo ay ku tallaabsatay waxaa kamid ahaa waxaan soo ceshanay midbarnimadii islamic chamber of commercigii oo bishii may aan ka qayb galnay oo lacag lagu lahaa siddeetan iyo afar kun oo doolar oo oon soomaali ahaana lakugu lahaa jambar ahaan lacagtaas baan halka afiyey memberfigiina dib aan u bilaawnay xiriirkeenana hadda islamic chamber of commerciga si caadigaan isu wada xiranahay waxyaalaha hadda aan silena waa soo kordhina waxaa kamid ah inaan dib u qaadeyno exportiga inaan aada ugu dadaalno sida aan wax u raadino waxyaalaha beerahana kasoo baxa oo oo hadda aan bilawnay liintoo kale in la qaabeeyey sisiintoo kale in lagu dadaalayo muuska inaan suuq u raadinayno xoolaha nool inaan suuq u raadinayno waxyaalaha jamarka oo aada ugu dadaalayo taasay kamid tahay iyo inaan ganacsadeena aan dib u qaadeyno oo aana ururino research fiicanna aan isla sameyno tababaro ganacsatana loo bilaabo caalamka standardka sida u dhaqmayana aan ula dhaqamano haddii ay ra insha allah taasna ku tala jira aadaa umahadsantaha inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo